qoray wakaalada wararka Reuters dowladda Mareykanka ayaa joojinaysa taageerada dhanka saadka ah ee ay siin jirtay ciidamada militariga Soomaaliya kadib markii ay soo baxday wax isdabamarin lagu eedeeyey saraakiisha ciidanka wakaalada wararka Reuters oo soo xiganaysa xubno ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa ay sheegaysaa in xukuumadda Washington ay hakadgelisay taageerada dhanka saadka ah ee ay ku bixin jirtay militariga Soomaaliya taageeradaas oo isugu jirta shidaalka iyo cunnada ayaa laga joojinayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaar ahaan militariga sababtuna waxay tahay in guddiga u xilsaaran saadka ciidanka Soomaaliya ay diideen inay hor yimaadaan guddi ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka oo doonaya inay su'aal ka weydiiyaan sida uu ku baxay saadka ciidanka loogu talagalay waxaan go'aan ku gaarnay inaan hakadgelin dhammaan taageerada dhanka saadka ahaa ee aan ku bixin jirnay raashinka iyo shidaalka militariga Soomaaliya ayaa lagu yidhi warka ay daabacday wakaalada Reuters oo soo xiganaysa saraakiisha waaxda arrimaha dibadda Mareykanka go'aankan waxa uu soo baxa wax yar kadib markii saraakiil magacyadooda la shaacin oo militariga Soomaaliya ka tirsan ay ku guuldareysteen inay hortagaan guddi su'aalo weydiin lahaa oo ka socday dowladda Soomaaliya iyo tan kale ee Mareykanka su'aalahaas waxay la xiriireen isla xisaabtan sida warkan ku qoran waaxda arrimaha dibadda mareykanka waxay aaminsan tahay in si sax ahayn loo maamulay saadka loogu talagalay ciidamada xoogga soomaaliya warkan waxaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda mareykanka ay sii wada doonto taageerada ay siiso ciidamada gaarka ah ee dowladda ee howlgallada gaarka ah fuliya dowladda soomaaliya inay kala shaqaynayso in la helo sugnaanta halka uu maro taageerada ciidanka loogu talagalay iyadoo malaayiin doolar lagu bixiyo taageerada dhanka saadka ah ee ciidanka xoogga soomaaliya ku baxa intii u dhexaysay bilihii mey iyo juun ee sanadkan guddi isku dhaf ahaa ayaa booqday ilaa sagaal xero oo ay degan yihiin ciidamada xoogga waxaana la ogaaday inay helin wax raashin ah xeryahaasna waxaa ku jira ilaa shan kun oo askari sida warbixintan ku qoran xeryaha qaar warbixintan waxaa lagu sheegay in askarta badankooda aysanba joogin iyagoo ka diwaan gashan oo ay saraakiil gaara ilaala u yihiin xeryaha qaarna askar aan hubaysnayn ayaa iska dhex joogay sida warbixintan lagu xusay oo sawirana laga soo qaaday maraykanku wuxuu sidoo kale aaminsan yahay militariga soomaaliya aysan helin mushaarkii ay xaqa u lahaayeen sidoo kale maraykanku waxa uu sheegay inuu joojin doono lacag dhammin boqol dollar oo askarta la siin jiray taasoo qayb ka ahayd qorshaha taageerada ciidanka soomaaliya wasiirka gaashaandhigga soomaaliya maxamed mursal ayaa wakaalada wararka reuters ka soo xigatay inuu qirsan yahay inuu jiro walaac laga qabo halka uu maro taageerada ciidamada militariga lagu bixiyey iyo sida loo maamuloba wasiirku waxa uu sidoo kale sheegay inay hadda wadaan qorshe qaramada midoobey kala shaqaynayso oo ciidamada xoogga lagu diiwaangelinayo taas oo ugu dambeyn keeni doonta in askari walba uu mushaarkiisa ku helo hanaanka koontooyinka bangiyada maraykanku waxa uu sheegay in ciidanka soomaaliya uu ku bixiyey lacag dhan lixdan iyo lix bilyan oo doolarka maraykanka ah toddobadii sane ee lasoo dhaafay hase ahaatee ay ogaadeen in lacagtaasi ay ku bixin askartii loogu talagalay ee furimaha jooga taageerada maraykanku ka joojiyey ciidanka xoogga soomaaliya waxay imaanaysaa iyadoo ururka midooda afrika uu ku dhawaaqay inuu la baxayo ciidamadiisa ka jooga soomaaliya ee magaca amisom ku shaqeeya kuwaasoo dowladda soomaaliya ka caawiya dagaalka ay kula jirto xarakada al-shabaaba